Nabaddu waxa ay door weyn ka qaadataa isdhexgalka iyo wada noolaanshaha bulshada iyadoona dhanka kale horseed u noqota ilaalinta deegaanka iyo in dadku ay ku mashquulaan dhir-beeris. Bulshada ku nool deegaanada nabdoon waa kuwo had iyo jeer ku baraarugsan muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo deegaanka sidoo kalena la badiyo dhir-beerista iyadoo laga fogaanayo waxyeellaynta dhirta sidoo kalena la ilaalinayo xuquuqda dhirta iyo deegaanka. Haddaba si loo joojiyo xaalufinta dhirta deegaanada Jubbaland ayaa Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland waxa ay soo saartay sharci lagu ilaalinayo dhirta iyo deegaanka kaas oo diyaarintiisa ay barbar socdeen dadaallo kale oo lagu joojinayo jarista dhirta iyadoona bulshada lagu wacyigeliyay in ay dhir badan beeraan iyadoona laga faa'iidaysanayo nabadda ka jirta deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland. Qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay ilaalinta deegaanku u leedahay bulshada iyo doorka nabaddu ka qaadan karto badqabka deegaanka iyo bulshada oo ay markaasi xoogga saaraan beerista dhirta.
doorka nabadda ay ku leedahay deegaanka dadkan hadda aad iyo aad u fahmeen deegaanka ilaahay kuma darnaadee dadkina aad iyo aad u baraarweyn oo way fahmeen haddii nabad jiri laheyd oo nabadda sii socon laheyd deegaanka sidiisuu sii socon lahaa laakiin haddee nabad dari ka dhacdo meesha oo nabadayna jirin defistrationed sida hadda xaaladan lagu jiro hadda aa arkayso nabadda xitaa ay yar tahay aa arkaysaa deegaankii in uu xoogahoo soo kabcayo soo soconayo uu koraayo marka deegaanka wuxuu sii ahaan lahaa magaalo wada cagaaran wuxuu noqon lahaa dhul biyo kama dhibcaan ah oo aan wax defistration lagu sameynin xaalufina xitaa loo soo dalxiiso hadee nabada sii jiri laheyd see sii noqon laheyd waa deegaan wuxuu noqon lahaa turism meelaha dalalka kale ama magaalooyinka kaleeto loogu yimaado deegaanka wuxuu noqon lahaa deegaan bilic leh deegaan kala dambeyn leh deegaan de indhaha dadka iyo caalamkaba uroon sababtoo ah markuu dalka nabad yahe dhirta xaqay leedahay xayawaanka iyo duurjoogta xaq bay leeyihiin biniaadamkii la sinaan lahay biniaadamka siduu xaq u leeyahay xaq u lahaan lahay laakiin hadda kala o dhan malaha dalkeena mana nabaad guuri laheen mana la xaalufini laheen sababtoo ah ninkii geed jaro dadka deegaanka la tashanin waxba aanan samaynin dee cidna aanan kala tashanin jaro waa loo naftiisaa loo gooyaa waa loo dilaa macnaha geedka naf buu leeyahay wuu nool yahay noola waaye sidoo kale geedka faa-iidooyin badana ku qabnaa geedka kaarboonkuu naga qaadaa oxijintana wuuna siiyaa
waxaan aaminsannahay mar walba bulshada hadday si nabad leh ay u wada noolaadaan deegaankana si nabad leh ayaa lagu joogi karaa oo dadka deegaanku ay kaga faa'iidaysan karaan waxaan ognahay deegaanada qaarkood waxaa dhibaato xoogan ka jirta xagga ilaalinta sida nabadda loogu dhalin lahaa waxaa ugu badan waxaa keenaya dadka dhexdooda oo colaad dhexdeeda ka jira oo taasoo keeni karta in ay isir ahaan ay deegaan ku dagaalamaan taasoo keeni karta inay dadka dalaga iyo daaqa iyo muxuu ahaaye iyo darisnimada uu colaad soo kala dhexgalo deegaanka sidaas in nabad lagu waayo marka isi nabadda loo helo waxaa loo baahanya dadka deegaanka in ay u ololeeyaan ilaalinta deegaanka iyo dhalinyarada iyo cuqaasha iyo aqoonyahanadaba inay u hadlaan bulshada wacyigeliyaan si deegaanka nabad looga helo soomaaliya bulshada soomaaliyeed oo soo maray colaado iyo dagaallo sokeeye oo dalka ragaadiyey ayaa dhowr iyo tobankii sane ugu dambeeyey ah kuwo soo kabasho fiican ku jira islamarkaana fahansan ahmiyadda ay leedahay ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale nabadda